doorashadu waxaan leeyahay waa muhim weeye in la isdoorto oo qof xil ka qaadi kara isaguna ha dhowto soo xusha dad fiican oo ra-iisul wasaare iyo wasiiro soo xusha la doorto arrin loo baahan yahay oo dalka iyo dadkuna u baahan yihin weeye ummadda soomaaliyeedna dan u ah doorasho soomaaliya ka dhacda ma aha middii ugu horreysay oo baarlamaano badan baa madaxweyneyaal soo doortay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka uu higsanayay lama gaarin weli adigu rajadaad ka qabto in dowlad soomaaliya ka dhalata oo nabadii iyo kala dambeyntii iyo midnimadii soo celisatay la eg tahay aada iyo aad bay u weyn tahay oo ilaahay rajo weyn baan ka qabnaa bal marka u horeysa nabaddu inay soo noqoto dalkuna dego waxay ka imaan kartaa rabbigay oo subxaanahu watacaala ciqaabtana hayse naga qaado inta la baryo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u barido khaasatan culummada iyo caamatan qof walbaaba faatixada qofka yaqaan inuu ilaahay inta baryo ilahu wuxuu ilaysoonaha hayse naga qaada inuu yidhaaho marka ku xigtana ummaddu inay intay is-afgarato gacmaha isqabsato walaalowdo dilka iyo fidnada iska day mudane cabdiqaasim dowladdaadii aada madaxweynaha ka ahayd waxyaabaha la sheego in ay la socon weysay ay ka hana qaadi weysay waxaa ka mid ah faragelin shisheeye oo dalalka dariska ay ku hayeen iyo nidaamkii hogaamiye kooxeedyada oo caqabad ku noqday dadka siyaasadda soomaaliya oo dorsana waxay leeyihiin wixii dowladdaadii ka dambeeyey dowladihii soo maray soomaaliya labada caqabadood ayaa haystay oo midda ugu horeysa faragelinta shisheeye ayaa dhibaato ku ahayd haatanna soomaaliya maamul federaali ah baa ka jira oo mid walbaa madaxweyne uu leeyahay madaxweynaha lasoo dooran doono iyo dowladda iman doonta ma ka badbaadi doonaan bay kula tahay caqabadihii iyo tirintirooyinkii dowladihii hore loo dhigay xaqiiqo weye in caqabado hor yaalaan caqabadaha annagana hor yaallana dowladaha dowladaha adduunka kuwa ugu waaweyn ayaa ka mid ahaa iyo kuwa aanu dariska nahay intaba alaanka haatanana dhibaato ayaa hor taagan dalka haddii dhibaatadaasna ilaahay baa naga dulqaadi kara intaasna ilaah baan u barinaa qur-aankaan ku barinaa ilaahay ka dulqaado ummadana midda aan leeyahay weeye ilaahay inuu balaayada ka dulqaado ilaahay ha ka barido iyaguna ha iscafiyeen ilaa haddana kolleyba xaaladdu marka laga reebo dadka kaninta isqarxiya dadka baabi'inaya shacbiga markay timaado sidii hore waa dhaantaabaad isleedahay dadka kan dadka qarxinayana ilaahay inuu ka qabto iyaguna ay ka daayaan ummadda ay baabi'inayaan ayaan ilaahay ka rajeynaynaa waxaan leeyahay ilaahay hala baryo hana la tashado hana la iscafiyo saasaan mar walba ku idhaahaa haddana ku leeyahay madaxweynaha la dooran doono maxaad ku waaninaysaa baarlamanka soomaaliya ee dooranayana maxaad ku waaninaysaa ugu dambeyntii baarlamaanka waxaan ku waaninayaa akhire iyo adduunkaba waxaa laga rabaa inay doortaan qof ay u arkaan inuu maslaxad u yahay ummadda soomaaliyeed ma aha ama xoolo laysi siiye ama qabiil inay ku doortaan ilaahay inta ka baqaan ha ku doorteen maslaxadda dalkooda kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen ayagoo ilaahay uga baqahaya qofka ugu khayrka roon oo ay isleeyihiin qofkaasa ugu fiican badbaadin karana dalka inay dawlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa baarlamaanka saasaan leeyahay qofkii la doorto oo dadku uu doorto baarlamaanku doorto in la soo dhaweeyo isaguna uu dawlad fiican dhiso ayaan iyagana kula talinahayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dad khayr qabanna siiyo culummada iyo dadka aan culummada ahaynba qof kastaaba faatixada qofkii yaqaana inuu maro maalmaha kan oo ilaahay baryo yidhaha ilaahu dad khayr qaba dalka u dhiib ayaan iyadana kula talinaya ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba